cumar xasan dadkao dhami si wanaagsan ay ula socdaan arrintaada oo waxaad ku xirnayd muddo sagaal iyo toban sano oo kale ah dalka talyaaniga hadda waxaad joogtaa magaalada gothenburg bal nooga sheekee beri dhuweyd waa lagu sii daayay markii lagu sii daayay kadib waxaa lagu xukumay lacag magdhow ah kadib waa diiday xaggee wax marayaan iminka
runtaa waaye maxamed xaaji arrinta in muddo ayay socotay ka bilaabato bishii janaayo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedi ilaa bilowga labada kun iyo toddoba iyo tobankii oo si sharci darraa waddanka talyaaniga ugu xira markii dambena way ogaadeen inaan qalad ah u xira sidaas darteedna waa isii daayeen markay isii daayeen kabacdina waxaan bilownaa program oo ah in maadaama qofku sharci darro oo waddanka ugu xiraa inuu xaquuqa uu leeyahay marka adiga labada kun iyo todoba iyo tobankii aan bilaabay inaan raadiyo xaquuqdaas marka hadday go-aan gaareen waxay ku leeyihiin annaga intaas ayaan ku ogolaanay laakiin run ahaantii mid aan ku qanca maahan haddii la fiiriyo sharciga iyo inta aan xiraa marka hadda weli waa socotaa arrinta laakiin meel fiican inaga watahay sharci noocee ah ayaad cuskanaysaa magdhowda aad is leedahay waad u qalantaas waa imise marka allora magdhowdeedu waxay tahay waxaa jiro qodobada sharciga ayaa laba kala ah midda waxaa la yidhahdaa dabansona injuusta oo ah qof inta la xiray ayagoon maxkamadihiisa dhammaanin la ogaaday inuusan dembi lahayn ee la sii daayo laakiin mid kalena waxaa la yidhahdaa mid kale waxaa la yidhahdaa erore jususaria oo ah qofka marka inta maxkamada u sarraysa ay xukunto furihii xabsiga la tuuro oo wax maxkamada aysan u dhinayn ayaa la yidhahdaa erora jusaria taasuna waa qalad xagga sharciga ku yimid marka waa ka megdhow badan tahay taas maxaa yeelay qaladka waa mid sharciga ku yimid sidaas darteed anagtayda waa mid sharciga ku yimid marka maadaama intaasoo sano aan xiranahay qiimuhu waa ilaa lix shan lix ayagana saddex ay kasoo qaadeen marka wax macquula maa marka hadda rafcaankiina xaggee u qaadaysa raaxsaankeena waxaa loo qaadanaa maadaama ay ahayd maxkamadii abiilka ay ahayd tan go-aanka iga gaartay oo intaas bixisay waxaa loo qaadanaa mid la yidhaahdo cassaciona oo ah maxkamada sare oo wadanka xaggee wax marayaan hadda rajo ma jirtaa ka waran no no raj rajo mar walba waa jirtaa oo laba maadaba waa ka imaan kartaa iyada labada maado ka imaan karta waxay tahay in lagu yidhaahdo war wixii annaga maxkamadaas ku talagashay qaado ee la dhaaf iyo inay ku yidhaahdeen adigaa saxsan oo lagaga daran yahay qiimaha lagu siiyana waa waa mid yar dib ha loo fiiriyana waa adheeka labaas dariiq le ufurbisay inay wax kordhiyaan iyo inay inta ay ku siiyaan kugu ekeeyaan bis markaan taa ka nimaado maadaama si khaldan lagu xiray intii ay dacwadaadu socotayna la ogaaday in laga gardaraa ma ku tala jirtaa tusaale ahaan inaad dacweyso ciddii ku haysa tusaale ahaan dowladda talyaaniga ama sharciga talyaaniga oo kale
dowladda waxaad u dacwey kartaa in qalad waa gacan galay qaladka marka ayaga ay saasoo kale ay u galaan waxa ay bixiyaan waxay tahay waa megdhow kaliya ma inuu qofkooda oo xabsi loo diraya ma jiro oo la xiraya ma jiro annaga waa kaagar darrayna laakiin taasaan ku ogolaan ee nagu kala wada lagu leeyahay xataa waxaan xabsi loo diri karin xataa kii soomaalida aan soo eediyay dadka soomaalida aan soo eediyay ayaan xabsi xataa loo diri karin oo la xiri karin oon dacwo lagu soo ogayn marka dowladdaas unbaa isla bodboodaysa dowladdan waxaa waa wax xaquuqay kusiinaysa waa garta ka waran arrinta adiga lagu xiray oo ah in lagula xiriiriyay dilkii gabadhii weriyaha ahayd ee talyaaniga ahayd iyo dhammaankeedii milan robate waxaan rabaa inaan ogaado arrintii ayaga laftooda dad kale oo qaraabada cameramanka iyo qaraabada gabadha weriyaha ah ayaa laftooda dacwad dawaday oo aaminsan in wax la qarinayo darteed ay sheekadan oo dhani ku bilaabatay oo adiga aada noqotay qof lagu saantirinayo iyaga laftooda war ma ka haysaa xaggee ku dambaysaas arrintood allora arrintaan horta waa sax rumahaadii ma badno in qof la heesto reerkii qofka ka dhimata ay garab siiyaan horta wax ku badan maayo wadanka talyaaniga systemka iyo yaqaaniin talyaaniga ayaana waxa ay markii arrimo noocaan ay dhacdoo kale waxa la yidhahdo la rechercadium cabro expiatorio macnaheeduna waxay tahay in dembi siyaasadeed marka la galo qof aan shaqo ku lahayn loo xiro sidaas darteedna lagu qanciyo reerkii ay gabadha ka dhala qofka qofka dhinta uu ka dhashay ee la yidhahdo dowladdu dadaal bay samaysay dadkii mid kamida ayay xirtay intii kalena waa iibsii waday intaasna waxay tahay in aan loo gudagelin wixii asbaabtii dhabta ay qofka ugu dhintay marka gabadhan joorariisaag iyo cameraman soomaaliyay tageen waxayna u tageen waxay ahayd inay wax ka ogaadaan sunta lagu shuba xeebaha soomaaliya iyo shuquufka sharci darrada ee loo geeyo kaabandayaashii dalka soomaaliya sida hogaamiya kooxaajada arrintii markay baaritaan ku sameeyaan way ogaadeen waana jireen oo ileen intaas ayaa la dagaalamayay xaggii hub laga keenay wixii oo dhan bay ogaadeen sidaas darteedna dadkii markii waxay tageen magaalada boosaaso waxay la kulmeen ninka la yidhaahdo cabdullaahi muuse boqor isagana warbixino badan siiyey markii ay kusoo laabteen labaatankii maarso afar iyo sagaashankii maalinnimadii arbaca axadda aheyd markay kusoo laabteen magaalada muqdishona waa la dilay intiin la dilina waxay soo wacday telefisiniya ay ka shaqaynaysa iyo hooyadeed waxay tiri arrintaan intaya wax fiican ayaan soo helay sidaas darteedna talyaaniga markaa imaadaa la waxayna gabadhii waa la dilay alaabti ay sheegtana badanaa waa la dhacay marka shakiga weyn meeshaasu ka yimid ilaa iyo haddana isdabamarin iyo hele hele iyo waxaasaa jiraan oo xaqiyada dhabtaa inay soo saaraan mabalan marka sidaas darteed aanay qofka la iigeeyaa hadda waa dhamaantay marka weli waa socdaa arrintan yani cover upka ah oo ay qarinayeen maxaa la yidhaahdaa qolooyinka si toos ay si dadbanba arrintan ugu lug lahaan lahaa markay timid hadda adiga sagaal iyo toban sano ama labaatan sano ku dhawaad ayaad xabsi ku jirtay waa lagu soo daayay reerkii hilary albi kale dabcan waxaan jeclaa inuu boqolkanka u dhashay farweshi iyo meelahaas ma is aragteen ma is aragteen reerka ilari albi oo maku qanacay inaad tahay nin aan dambilaawo maalintii la xiray maalintii la xiray laba iyo tobankii janaayo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed iyo maalin isniina ayaa ay bilaabeen inay dhahaan been aada sheegayseen xaashi wax shaqaa kuma leh ilaa aya maalintii laysii deedaa hooyada goobjoog xataa waa xanuunsaneed aniga darteed utaga siga ogaatay ay hubsato in aniga laysii daayay marka aniga mar walbaba garabko garabkaygay taagnaayeen waxyaabaha aniga i fudeeyena wax walbana waa saas ilan qof walba waraaqaha akriyo oo arrinta ku dhex jira ayaa dareemaya waxa inay hayeen wax halsa oo beena oo la doonayo in aniga dusha laga saaro hadda xaashi adigu waxaa tahay dabcan qof soomaaliyeed oo dhibano u ah arrin qarsoodi ah oo lagu tilmaami karo dembi caalami ah oo laga galay dalka soomaaliya oo muddo dheer si saaxa u shaqeynaya anuu ka jira ka waran dhibanayaasha kale ee soomaaliyeed arrintaas hadda dhacday sagaashan iyo afartii oo aan hubno in kuwo badan oo nooceeda oo kale ah ay maalin kasta dhacaan ama kadib dhacayeen iyaguna dhibanayaal oo ah sunta lagu shubayo badda heshiisyada qarsoon ee lagu lagu kala seexanayo daha gadaashiisa iyo waxa lamidka ah arrintani ma kugu baraarujisay dhibaatada ballaaran ee haysta ummadda soomaaliyeed horta rumaanta waa sax sagaashan iyo afartii ahayd arrintan waana ka horreysay baaritaanka dadkan marka ay waxaan hubkan iyo iyo iyo waxaan sharci darrada la geenaya haddana saxiixadaa la sheeg waana wax jiro oo ilaa ilaa iyo haddaa la saxiixaa markaas ayaa la saxiixaya waana mar walbana wax qarsoon marka waxa dhibaatada waxa wada waxa waa dad aan dal iyo dad iyo midnaba ana ka fikirayn oo dantooda ay tahay maanta maxaad ku noolaanaysaa marka dhibaatadii berigaas jirtay ilaa haddana waa jirtaa oo oo waad aragtaa inta laga tago muqdisho ama gobolada soomaaliya laga tago in dal shisheeye inta la tago waxyaaba lasoo saxiixdo oo qaarkood xataa aanu ogeyn xataa micnaha ku jiro iyo waxa ay tahay iyo qofka saxiixayaba maba maba ogaba waxay tahay marka dhibaatadana mar walba waa jirtaa waana mid sii fara badanaysa marka annaga dadkayna ayaa saasa maxaan samaynaa waa gartay waa dabcan markii lagu duugo haraadiga nuclearka iyo hubka biologiga baddaada dabcan qofka xitaa lacagtaas qaatay wuxuu qaatay lacag sun ah oo isaga laftiisii noloshiisu waxay ku jirtaa inta halista ku jirta haddii aan ka gudubno hadda talyaaniga waxay leeyihin wax la yidhaahdo statute of limitations oo ah dacwooyinka qaar markay muddo socdaan in la joojiyo hadda maadaama aad la helay inaadan dembigan lahayn ciddii dembigaas gacanta ku hayso adiga xabsiga ku gelisay diyaar muu tahay inay baaritaankiisii wado maadaama la sheego inay jiraan hay-ad iyo ashkaas kala duwan oo talyaaniga iyo meelo kala duwan oo yurub a ka yimaada oo weli hawlihii ka wada soomaaliya mase halkaas ayuu uga haraya no dhibaatada mar walba soomaaliya waa jirtaa dhibaatada mar walba soomaaliya waa jirtaa khayaanada waa jirtaa laakiin annaga maahin mid annaga soomaaliyeed shacabkan mid ay ka adag yihiin ay furfuri karaan maahin waxa dad isku sheegaya siyaasiyiin ay wataan in la dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed oo heshiiso sharci daraa la galo oo hataa waxyaaba oo biri kama dhibaato keenayo oo jaab keenaba dhibaato ilaa iyo haddana waa socdaan marka shacab ahaan waxaas wax laga samayn karaa sideeda maxaa waxaan ula jeedaa reerka gabadha tusaale ahaan dadka kale arrimaha deegaanka u dooday arrimaha bini-aadamnimada ee marka horeba dacwadan daba socday ee talyaaniga ah dhinacooda ma ka xiranta sheekadaas mise weli way wadaa maya sheekada waa socotaa ayaga waana aaminsan yihiin waana hubaan in soomaaliya dhibaatadaas loo geyso oo suntaas lagu shubo uka sharci darada hore loo gey jiray suntana weli socota waa aaminsan yihiin gabadhana in lagu dila taasay aaminsan yihiin dacwaduna weli waa socotaa oo bisiyo jimca ayaa la ballansan yahay maxkamad ku taalo rooma oo adiga todoba iyo tobankii bisha lasoo dhaafa la ballamay aniga xataa waa joogay haddana sideedda la ballansan yahay oo ah dacwadu inay sii socoto ee la ogaado asaabta ay u dhimata iyo journalista maarayaaday maadaama arrintu ay tahay suntaas lagu shuba xeeraha soomaaliya hubkaas sharci darrada ee la geeyey soomaaliya la gey jira waagii hore hadda caadiga ka naqato maxaa yeele dowladaa ka jirta layidhi laakiin waagaasoo kaababaandayaalaa jireen suntana weli waa jirtaa oo ilaahi hadda wax isbedela ma jiraan oo maxaa yeele dowladdu maamusho ma jirto waxyaabaha soomaaliya marka dhibaatada waa jirta marka ada hadda dacwadan waa tegaysaa hadda madla no ma tan no tan waa ka baaqday tan waa ka baaqday tiifaran tegay laakiin taleefonaan kula xiriira wax walba wax walba soo kordhay waa la iisoo sheegaa problema waa tahay waxaan kugu rajaynayaa nasiib waxaan xaashi cumar xasan ayuu ahaa oo aanu fadka telefoonka ku wareysanayay isagoo jooga magaalada koordhambe xaashi aad baad umahadsantaha adaa mudan adaa mudan maxamed xaaji